lixda febraayo waa maalinta u dulqaadasho la-aanta gudniinka fircooniga ee gabdhaha soomaaliyeed kaas oo lagu qabtay maanta magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya munaasabada xuska maalinta u dulqaadasho la-aanta gudniinka fircooniga waxaa ka qayb galay wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka soomaaliya ururka haweenka gobolka banaadir waalidiin iyo qaar ka mid a umulso dhaqameedyada ka howlgala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ugu horeyn waxaa goobta ka hadashay ditoreyso ubax faarax axmed oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka iyo daryeelka qoyska ee wasaaradda haweenka xukuumadda soomaaliya midaan ogaano wax caafimaad ah oo ku jiro in gabdhahana la guda ma jirto oo meelay ku qoran tahay ma jirto waayo waa xubin ilaahayna siiyey wax walbana hooley meeshaloo ilaahay u yeelay hadda sankaygoo kale laba dulaaluu leeyahay haddii hal dulaal leega xiro of course waa neefsanaya laakiin neefta igu adag tahay gudniinkana waa sidoo kale dhibaatooyinka horta oo lala kulmo islamarkii gabdhaha la gudo maxaa ugu horeeyo dhibaatooyinka gudinka keena waxaa u kala saari karnaa mid oo akuda onsede isla markii saacadihii la guda kabacdi maalmo ku xigto iyo dhibaato imaa karo sanado kabacdi sidoo kale waxaa goobta ka hadashay suldaane axmed maxamed oo ka mid ah ururka haweenka gobolka banaadir taas oo wasaaradda ugu baaqday inay shaqaalaysiiso haweenka ku shaqaysa umulse dhaqameedyada ee ka howlgala muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya dadka dadka gudaayo waa inaa shaqaalaysiin haddaadan shaqaalaynina dhuumashaalku waa badaha hoostay ka guuraan ilaa gobol ilaa degmo ha looga yeero yaa wax gud yaqaan yaa la cabsi gelin yaa wax gud yaqaan waa shaqaa la siinaa qofku wax gudi taqaan ha la yiraaho ha loo yeero ha la shaqaaleeyo ugu dambeyn wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka soomaaliya marwe xaniife maxamed ibraahim xaabsade ayaa ka hadashay wasaaraddeeda waxaa uga degsan gudniinka fircooniga ah ee gabdhaha soomaaliyeed lagula kaco wasaarad ahaan waxaan ka shaqaynaynaa sharcigii ee ahaa anti f g m p ama sharciga diidayo gudniinka fircooniga ah kaasoo horyaala wasaaraddu ay ka shaqaysay sanado badan ka hor oo horyaala walaa wasiirada annagana aan rabno inaan dardargelino oo la baasgareeyo si gabdhaha yaryar oo gabdhaheedii aan dhalnay ah aan uga badbaadino halista f g m-ka ama gudniinka fircooniga ah guud ahaan ayaan rajaynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed oo geeska afrika ku nool waxaan kala dardaarmaynaa in gabdhahoodii aysan ku sameynin gudniinka fircooniga kaasoo ah aada dhaqmeed aada u xun caafimaadkooda iyo noloshoodana saameyn weyn ku yeelanayo gabadha waxay ku noqonaysaa xasuus aan ka go-in markay yar tahay markii la gudo cabsiday ka qaado ayay xasuusnaanaysaa markay dhalaysay ahdina saameyn ku yeelanaya oo mararka qaarba laga yaabo inay u dhimato sidaas darteed hooyooyinka soomaaliyeed oo hor fadhiyo waxaan kala dardaarmayaa inay gabdhahooda ku sameynin aada dhaqmeedkaas aadka u xun sidoo kale gabdhahoodii ay ku ekaanin dariskooda ay u sheegaan ummadda intay gaari karaan ay gaarsiiyaan inuu yahay aada dhaqmeed aada u xun ayna eg noqoto sanadkii noogu dambaysay oo intaas aan ku ekayno sanad walba maanta oo kale ayaa dunida sanad walba maanta oo kale ayaa laga xusaa soomaaliya maalinta u dulqaadasho la-aanta gudniinka fircooniga ah taas oo dadka looga digo dhibaatooyinka iyo halista gudniinkan uu u leeyahay gabdhaha yaryar ee soomaaliyeed